waa warkii idaacadda star f m
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal habeen wanaagsan kulanti wacan qodobada warka caawa ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah culimada wajeer oo go-aan ka soo saaray gudniinka fircooniga senatarka mandheera oo ka hadlay mowqifkiisa doorashada guud ee sannadka dambe rayla odhinga oo ku dhawaaqay inuu yahay musharax madaxweyne ee doorashada labada kun labaylabaatanka iyo ciidamada israa'iil oo toogasho ku dilay qof falastiin ah intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka caawa ugu doorka roodh waa habeennimo jimcaha taarikhdan ay ku beegan tahay tobanka bisha labaiyo tobanaad ee labada kun koob iyo labaatanka haatanna ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kaloo dhammaystiran culimmada ismaamul goboleedka ah wajeer ayaa isku raacay in aana gabdhaha loo gudin gudniinka fircooniga ah
bismi illaahi raxmaani iraxiim alxamdu lilah rabbi alcaalamiin sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin maanta waxaa noo imaaday sheekh rashiid maxadka fadci madarasada islaamiga aan ku kulannay waxaa noo soo joodi barnaamij dowladda kenya ay wadata oo gabdhaha gudniinkooda ku saabsan muddo beeraan ka murannay oo munaaqasho aan ka soo joodinnay marka aan soo gaggaabiya waxaan isku raacnay dadka muslimiinta ah in ay noqdaan dad ahlu sunna ah oo diintooda islaamka ay qabsadaan oo ay ku dhagaan gudniinka gabdhaha markaan ka hadalna waxaan isku raacnay gabdhaha in la gudi kara gudniinka oo sunniga ah oo diinta islaamka ay diidaynin oona mashruucah culummada ay wada qabaan waxaa kaloon isku raacnay culummadoo dhammaala gudniin xun oo fircooni ah oo dhaawaca oo qofka u guda haatana mag oo dii oo geel in laga qaada shareecada aa sheegaa jiri kaadna waan diidnay waan ka hor imaadnay gudniinka fircooniga waan ka hor imaadnay intaas wixii ka badan annaka waxaan qabnaa dowlo oo kenya ah oona dul joogta waxyaalo fara badan oo shareecada islaamka ay qabta oon fulin weynayaa jirta sidii tuuga gacantaa laga gooye oo qawaaniinka dowladda kenya ay qoraynin wixii intaas ka badan wixii dowladda kenya ay noola imaada annaka calanka dowladda kenyaan hoos joognaa dowladda kenya calankeeda iyaan ku hadnool aan ku joogaynaa shareecada islaamkana waa caddaynaynaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu gudniinka fircooniga culummada wajeer oo joogto oo afartameeye ah culummada kalena ka wakiil waxaan isku raacnay gudniinka fircooniga in la joojiya
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaydu waa xasan axmed xuseen waxaan joognaa annagoo culummada ee wajeer ka mid ah maxad ulfatx alislaami waxaa noo imaaday oo barnaamij noo keenay nin la yidhaahaa sheekh rashiid cali cumar rashiid cali sooyaan arrintaas waxay ku saabsan tahay gudniinka fircooniga ah oo ka jira waddankan asal ahaan gudniinka fircooniga ah ma bannaana diinta islaamka ogoleynba sheekha arrinta uu wata kelii ma aha gudniinka fircooniga ah ma bannaana islaamka xaggiisa culummadana way isku raacsan tahay arrinta iida ah waxa isku gafsan ma jiraan gudniin sunni ahaa jira oo islaamku ogol yahay kaas waa jira layskuma diidano laakiin gudniin fircooni e wax la yidhahdo islaamku ogol yahay ma jirto culummadana ma ogola arrinta iida ah maxaa jira qofka jidkiisa in la gogooyo lagu ciyaaro ma aha diinteenna meel ay kaga jirta ma jirto waxaan dadka muslimiinta ugu baaqaynaa khayr allaha siiyo gooni ahaan haweenka gabdhaha gudaayeen inay arrintaa ka tanasulaan ee ka dheeraadaan oo aysan ku dhaqaaqin insha allahu tacaala arrintaas u sheegaynaa goodniinka fircawniga xaaraan waayo diinta islaamka ma bannaana marka waxaan u sheegaynaa in arrintaas ay isaga fogaadaan khayr allaha siiyo waxaan kaloon maaragtay leenahay culummada islaamka say wada sheegeen aan ku raacsannahay labada sheekhayaal horta say noo soo dhoweeyeen Eh, arrintana aan si fiican ugu naaqishnay culummada yaan aad mahad ayaga iska leh Eh, kolka horena dhibaatada waxaa weeyaan marka meelaha la imaanayo culummada lama arkaayo Eh, waxaa laga yaabaa culummada hadda meelahan aan kusoo maray dhulkan kulli waxay leeyihiin culummada horta ha laga soo bilaabo maxaa yeelay ayagii ahlulxilli walcaqdiga ayaga ka mid ah marka in la soo mara ayagana oo la iswarsadaa fiican Eh, waa is aragnay culummada waxaana lagu heshiiyey in lala dagaalamaa f g m oo la yidhaahda female genital mutilation yaa waa lagu heshiyey oo fircoonigana loo yaqaano soomaalida waa waa ku heshiinay meesha culummada wayna khayr khayray qabaan maaragtay eh, dadkina in si fiican wacyi loogu sameeya oo loo sheegaa waxyaalaha siay kale yihiinna waa muhim annaga waa soo wareegnay wajeer kulli meelaan tagin coun- eh, lixda constituency waa kusoo wareegnay waalidiinta waxaan ugu baaqayaa eh, kitaabaha fiqiga qaarkood markaa usii geshi waxay leeyihin culuw la gooyey waaya qayb gobol oo jir ka mid oo la gooyey waaya diyaaba ku waajibiya qofkii gooyey iyo sidii oo kale marka taa waa khatar eh, diinta islaamkana ma waafaqsana waa wax shan boqol oo sano qabla almiilaad uu fircoon uu la imaaday asbaabahan uu la imaaday waa ognahay marka waa in la joojiyaa waxaan ugu baaqayaa eh, maadaama ay culammadii saale yihiin dadkii oo dadkii oo maaragtay daawo medicalkii mise caafimaadkina ay leeyihiin maaragtay darar weyna ku jiro in ay daayaan arrintaa oo maaragtay ay ka ay ka waantoobaan ay ka ay ka waantoobaan
isla wajeer ururada bulshada rayidka iyo shacabka xaafadda cali macow ayaa dhigay banaanbax cabdiraxmaan mucaawiye ayaa qodobkani wajeer nooga soo diray ururada bulshada rayidka iyo shacabka xaafadda calimacow ayaa maanta waxa ay dhigeen dibadbax kaasoo ay uga soo horjeedaan godka wasaqda lagu shuba ee magaalada wajeer war cali maxaw ma dad baa jooga mise waxaa waay meel cidla dalkaas waxaa ma laha waxa ay sheegeen inay dhibaato ku qabaan eh, godka weyn ee wasaqda kaasoo cabitaanada noocyadooda kala duwan ee wakhtigoodu la dhaafay wax laguu sheegay waxaad indhahada ku aragtay waa kala fiican yihiin ee laga bilaabo godraxma ilaa dhebseedkaas intaas dhexdooda waxaa taalla wasaqdi ee wixii dhacay lix bilood ka horo altuusaadi ee biyihii juustahay ee timirtii qamradii wixii oo dhan baa lagu shubaa ee soomaalida waxay ku mamaaday in ilma dhowrto ee gaariyaal birfadeh aa lagu qaadaa ee wixii ayahay oo wasaqdaydaheed ee lagu shuumaha gudki dhexdaa lagu shubaa annaga haddaan nahnay reer calimucow odayaalka ka mid haddaan nahnay dadka kataliska kuma jirno dadka oo dhunuqaatyaalka kuma jirno waxaan ogolnahay meeshaas laga bilaabo maanta inaa nagala xira waxaan meeshan iskugu imaadnay inaan ka suubino mudaaharaad ku saabsan godka lagu rido qashinka oo cali macow ku yaala loo yaqaano godxaar maanta mudaaharaadkan aan suubinay ka horo waxaa jiray dhaqdhaqaaqayaal badan oo suubinay maxakamad baan geynay dowladda countiga wajeer maxakamadda go'aankeeda way soo bixisay asaga oon ahayn go'aanka u dambeeya weli lama gaarin laakiin waxaa jira shuruudo lagu xiray county government shuruudahaas oo ka mid ah in ay dhisi karin ama wax ay ku hagaajini karin meesha dhaabsaydka marka iyada waxaan isku haysay county government waxay rabeen inay dhisaan derbi ay ku wareejiyaan maxakamaddu waxay dhahday derbi aad isku wareejin kartiin ma laha ilaa maantadan la joogo maxakamadda amarkeeda wuu taagan yahay midda kale oo jirta oo la dhahay wasaq ka imaaday isbitaalka erbadaha wax allahi wixii ka imaaday meeshaas kuma ridi kartiin godkaasayto wixii istaal ka imaaday istaalkaa loogu guuro midda kale waxaa jirtay in la dhahay wasaq kuma tuuri kartiin bannaanka godka isaga ah. laakiin maanta waxaa jira waddada haddaa qaadid meel kasta wasaq baa taalla waxaa jirtaa saxarta meel lagu shubo laakiin la xakimay oo si nidaama loo yeelo oo bahashaasay sidii ku faafi war taqsidii cali maxaw ka soo imaaday ayaa tuuloo dhinka tagahay yaa noo maqan yaa noo maqan ilaahay baa noo maqan aadana noo maqana bal meel dad aan degan yahay aan saxar lagu shubi oo wajaa dhammaan saxarta intaa laga soo xaabiyaa lagu shubi maxaa maxaa neef bakti waa lagu ridaa wixii hadda xilliga raab soo dhiimaane soo haalma biin xooli dhintalkay wasaqdaa haddaan la xakamaynaynin cudurka cali macow ka baxsanayo waxaa ka mid noqonaya koleera aa dilaaca cudurka dabeesha aa dilaacay biyaha ceelashii dhacaanki waxaad galaya ceelashii annaga markaan cali macow dha waxaaba cabaynaa sun soomaa waxaa kaloon sheegayaa xaqaannu leennahay haddii aanan reewajeer inaan dhahno waxaan u baahanay hawa dabayl fican clean healthy environment sharciga kenya ayaa ku jirta constitutionteennana codayni qodobka afartan iyo labaad ayaa sheega toana qornimaha meesha wasaqda lagu shuba waddadaa ku nool tii dhandhooraa la xiraan lahay maxkamadda xirtay tii kasuumaa la xiray tii naadaashaa la xiray oo meellaas dhul ma jira maadaama wajeerood dhul jira maxaa sababta lacag noogu kor qaadana noolayna maxay tahay war ree wajeerow shanta sano waan aragnay waan soo dhaaftay shan kale oo isku da- ammaan ku diri rabnaa Reer- soddon sano ayay wasaqda meesha taallay wakhtiga meesha iyada la dhigay xaafaddu waa yareen haddana xaafadiga weynaatay way ka daba tagtay markaan aniga fool leeyahay un toban sano jiray waxaa la geyn jiray meel la yidhahdo xububa ibq cabdiqadiid ninku magaca dheer ayaa ka shaqayn jiray maamaw ah hadda meeshiidaad loo bedelay magacii waa loo bedelay markii laga soo raray meeshaan la geynayna meeshiida cid la yaheed saakina qabiil baa degan oo qaran baa degan oo dad ilaahay subxaana qaadirka calidiis uma tali karaa degan marka haddii laga daba imaaday oo meeshii dadkii ay soo degaan oo meesha la degan yahay weeshiidaad in laga bedela xaq bay u leedahay dhulku waa weyn iyo dhulla-aanna ma hayso meeshaanii habaas weyne dhexdooda waa bannaan meeshaanii tarbajo dhexdooda waa bannaan afarta gees waa bannaan waxa marka meeshiida loogu calaadaa ayaanan garanaynin waxaan ka codsanaa madaxweynaha gobolka maxamed cali weerar inaas wasaqda ayadaad meel u raadiya intaas kursigu ku fadhiya ani meeshiida waa soo xiray notiis toddoba beriyaan bixinaa toddobadaas beri wixii ka imaada ka damba liima eedi kara waa soo xiray meesha ayada ha marka saacaddaas ha u dambeyda fursad aas ku geeyo meel kale meeshaasayta ummadii ku halagantay ilmihi qashanka ka soo aruursana buskudka exbayerkaa la soo dhigay camboogada exbayerkaa la soo dhigay jubbadaha juuska ku jiro exbayerkaa la soo dhigay cirbadihii isbitaallaha farmashaa laga soo aruuriyaa la soo dhigay ergiyaa cunay waa ku dhammaaday fadlan waxaan codsanaynaa dowladda countiga ka codsana inay iga bedasho dhanka kale waxa ay dowladda kauntiga wajeer ugu baaqeen inay cabashadooda wax ka qabato oo godka wasaqda meel kale loo raadiyo waxaan ka codsanaynaa dowladda county government inay arrintaas naga xirta laga bilaabo berge ay u raadsata wasaqdeeda meel maanta waxaana soo gaartay inay county governmentka iyo world bank ay meesha dhisi rabaan balse waxaan u sheegaynaa inay dhisi karin anaka ayaa hor taagan waxaan rabnaa gabana axmed cali mukhtaar weerar inay sida ugu fudud ballanti aad oofiyo cali macow dad baa degan xo- maaha meel cidlo ah wajaar dhulla'aan ma jirto dhul way qabtaa si kastaba ha noqotee godka weyn ee wasaqda lagu shubo magaalada wajeer ayaa u muuqda mid aan nidaamsaneen iyadoona sidoo kale aynu la xiriirnay waaxda hagaajinta magaalada si ay cabashada dadweynaha uga jawaabto balse inooma suuragelin inaynu helno maamulka waaxda hagaajinta iyo shaqaalaha waaxdaasi cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer aad buu mahadsan yahay mucaawiye senatarka dowlad deegaanka mandhiira moxamed macalim oo ku magaca dheer mohamed ayaa sheegay inuu ka laabtay go'aan uu horay u qaatay inuusan u tartami doonin jegada barasaabnimo ee ismaamul goboleedka mandhiira mohamed oo maanta xaflad ku qabtay magaalada tani nairobi ayaa shaaciyey inuu ka mid noqon doono musharaxiinta u tartamaysa kursiga barasaabka ee ismaamulka mandhiira
reer madeera waxaan ogeysinayaa saaad og tihiin saaad og tihiin ayaamahanba haddaan nahay eh, beesha ciddi daraawa oo garro ah waan isu maqneen waxaan joognay taakaba muddo kow iyo toban beri ah shan iyo labaatankii november ilaa afartii december kulley waxyaalihii cidihii kale ay samaynayan baan samaynaynay Eh, dad baa yacni u taagan gabna- gab- gabnadada mandheera kulley inaan kala baxnaan rabnay waxyaalo badan baa la soo maray kulley ma dhexgalaayo laakiin eh, ugu dambaystii maalinta taariikh afar ah go-aan baa la gaaray go-aankaasna an naftayda meesha meeshaan wax ku eh, ka dhahay arrimo culus baan ku hadlay waxyaalo badan baan dhahay marka ka dambna kulley eh, markaan saalayna maanan tashanin marka ka dambe markaan soo noqday arrimihii way ila ahaan waayeen ileen markaan aniga taagnaa gabnarkii mandera county baan u taagnaa dad badan oo maaragtay afar sana iyo saddex sana kusoo wada jirnay baa jira marka arrimihii waa ila ahaan waayeen midii kalena hadde maadaama hadda ilaahaynu yidhi washaawiru fi lamr waidaa cazamtu wataka cala allah Eh, waan maaragtay tashtay taladii marka waxaa istustay inaan arrintay maalinta meesh ku iday haddaan meeshaanan jooginoo meeshii hore oon joogo kusoo noqdo yaa dowraan midda kalena kolley aniga musharax baan ahay musharax gobanarka mandera county aan isu sharaxay waxaan isu sharxay inaan maaragtay arrintaasi aan wax qaban karo inaan miisaankii shaqadaas aan buuxin karo inaan cilmi u qabo maxaa yeelay aniga aniga hadda sharaxaya madaxnimada marka mar waa lagu shadahay sharxi soo bixini midda kalena dad baa kusoo baxsada labadi labadii arrimoodba haddaan soo sharaxo orexiilka hadda nabiyullaahi yuusuf siduu yidhi marka igu dhiib ii dhiiba yani miisaaniyadda iyo maaragtay stoorka ii dhiiba anaa amaana aan xifdin karaa cilmigina waan u qabaa wiili aniga taasaan taaganahay kolley waan u qaba cilmiga amaan waan ahay maxaa yeelay muddo dheer aan ka shaqeeyey dowladda muddo dheer ayaa maaragtay xisaabo weyd oo maaragtay mala ka shaqeeyey wasaaraddii roads oo budget qariib oo hundred billion ayaa marka p s u ahaa wax ceebo naga soo gaaranin ma laha marka insha allah waan aaminsanahay county mandera haddaan maaragtay gabnar u noqdo inaan maaragtay wax weyn ka qaban karo oo maaragtay maamulka iyo maaragtay xoolaha ummadda inaan si fiican u dhaqaalayno oon xifdino yaan aaminsanahay
hogaamiye xisbiga odm rayla odhinga ayaa si rasmi a ugu dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimo ee dalkani kenya doorashada guud ee sanadka dambe labada kun labaiyo labaatanka mister odhinga ayaa shaaciyey in sagaalka bisha sideedaad ee sanadka soo socda oo markii shanaad u tartami doono xilka madaxtinimo ee dalka arrinkan ayuu kaga dhawaaqay shirweyne hiigsiga dadweynaha ee azimiyo la umoja oo lagu qabtay maanta garoonka ciyaaraha kasarani ee magaalada nairobi waxaa munaasabadda ka soo qayb galay kumanaan kun oo dadweyne ah kulankan waxaa sidoo kale ka soo qayb galay madax kala duwan oo isugu jirto siyaasiyiinta o d m xulafadooda madax ka tirsan xisbiga talada haya ee jublii ra-iisul wasaarihii hore dalka ayaa dhinaca kale ku dhawaaqay in dhaqdhaqaaqa azimiyo laomoja uu noqon doono mid ku hagi doona aqalka madaxtooyada dalka looga aramiyey state house ra-iisul wasaarihii hore dalka ayaa sheegay in ujeegada madaxtinimo uu istaagayo kadib markii uu la tashiyo badan sameeyey waxa uuna u mahad celinayaa kenyaankii ka soo qayb galay maanta munaasabadiisa
mimi natoa shukrani kwenu nyote kwa kufika siku ya leo kwa wingi kwa hii sherehe yetu ya leo. Na sasa mimi nataka kutangaza, baada ya sisi kuzuru Kenya mzima na kuongea na Wakenya, nilikuwa nimewauliza baba, aendelee asiendelee, aendelee asiendelee, sababu leo leo nimejibu ati baba ataendelea na tarehe tisa mwezi ujao, m- mwezi wa tisa, baba atakuwa kwa kinyang'anyiro ya kugombea kiti cha urais wa jamhuri ya Kenya. Vijana we, lolo we,
in muddaha kenyaanka ayaa sugaya go-aanka uu maanta ku dhawaaqay rayla odhinga oo ah hogaamiyaha xisbiga o d m waxauu doorashada guud ee sanadka dambe loolan adag ay la geli doonaa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa diiwaangelisay kiisas dhan boqol soddon iyo lix kadib markii baaritaano lagu sameeyey dhacaan dhan afar kun sideed boqol sagaashan iyo shan celcelisaan hereerka covid nteen ee dalka maanta waxay marayaan laba dhibic sideed ee boqolkiiba waxaana ka soo kabsatay sideed bukaan iyadoo saddex qof ay u dhinteen
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
haatanna dhanka soomaaliya wasiirka wasaaradda cadaaladda dowladda federaalka soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur ayaa sheegay inay dowladda soomaaliya ku waafaqsaneyn warbixin dhowaan la soo saaray looga hadlay heerka musuq maasuqa dowladda soomaaliyana la sheegay inay ka mid tahay dalalka ugu musuq maasuq badan horta aniga maku waafaqsanin sida warbixinta loo diyaariyey oo warbixin haddeer annaga aan ku waafaqsannahay ama aan ku qanacsannahay ma aan annagana dhinaceeni halbeegeeni markaan ku eegno iyagu kulley waxaa laga yaabaa halbeegyo iyo xogo kooban inay maaragta qiimeeyeen laakiin annagu halbeegyadan wax ku qiimayno oo xaqiiqdii adduunkana wax ku qiimeeyo waxa ugu muhiimsan kow horta in dalku uu leeyahay system maaliyadeed oo hufan dadka iyo dowladda dadka ka shaqeeya inay yihiin dad wan wanaagsan oo yacni mas-uuliyadaha ay ahaayaan aanan ku tagrifaleynin waxaa ka mid ah in systemka canshuur aruurinta bixinta waxaasoo dhan dowladda soomaaliyeed adeegyadaas wax weyn bay ka qabata waxaa kaloo lagu qiimeeyaa in la leeyahay shuruuc la dagaalanka musuq maasuqa shuruucdii waa leenahay oo guddigii waan hagaajinay oo waan dhisnay systemkeenii maaliyadeed oo awl open ahaa oo iska furnaa haddeer waxa waaye wuxuu marayaa process la yaqaano oo aanan qofna ku xadgudbi karin qofka mashaarka qaadanaya iyo kan bixinaya isma arkayaan oo system baa lagu kala qaataa adeeg dhexe qof dhexe oo isbaaro u taala ma jiro oo gacantiisa ay soo marayso adeegyada kale oo dowladda ay qabato procedure sax ah oo procurement sax ah buu maraa canshuurta la aruuriyo bangiga dhexaad lagu wada shubaa shuruucyaa loo sameeyey hanti dhowrihii baa shaqaynaya iyo sharcigii hanti dhowraha la hagaajiyo waxaas oo dhan waxay ahayd in wax lagu qiimeeyo xogo dhab ahna ay raadsadaan waxyaabahaas waxyaabaha annaga diinacfinta noo sahlay bay ka mid ahayd laakiin haddee nimanka hay-addaas hawshaas soo qiimaysay annaga ma garan karayno waxa ay wax ku qiimaysay intii wax lagu qiimeyn lahaa dalal badan oo intaan hadda annaga aan leenahay aan lahayn baa jira haddana kaalintaas kuma jiraan marka waxay kutusaysaa inay halbeegoodu aanan saxnayn halbeeg wax lagu qiimeeyo oo saxa aynan marin xogahana xogo kooban inay haystaan bay ah ka muuqata waxaan kula talinaynaa inay xogaha ay raadinayaan ay yimaadaan xogo saxa ay qaataan si maaragta darajooyinka qofka xaqa uu leeyahay dowladda xaqa uu leedahay loo siiyo teedahana lama soo xiriirin waana la xiriirinaynaa annaga waana ka fal celinaynaa daatadoodii xaqiiqdiina haddee annaga waxyaabaha kale oo iyagu ilaa iyo hadda aan cajiibka waxaa ka mid a annaga waxaan ku jirnaa haddeer waxaan saxiixnay heshiiska la dagaalanka musuq maasuqa ee u n-ka ayaan saxiixnay oon qayb ka nahay kii afrikaan qayb ka nahay kii carabtaan qayb ka nahay dowlado badan oonan ku jirinaa jiro oo aanan heshiisyadaas aanan maaragta saxiixin saasoo ay tahay still waxaad moodaa in maaragta si saxa loo shaqaynaynin waa la xiriiraynaa inay maaragta daatada saxda ah iyo hay-adaha saxda ah ay ka qaataan iyo shaqooyinka la qabtay ee arkaan waan ku qancinayna haddii ilaahay
wararkii ugu dambeeyey dhanka caalamka ciidamada dalka israa'iil ayaa toogasho ku dilay qof u dhashay dalka falastiin dad kalena waa ay dhaawaceen intii ay socdeen mudaaharaad lagaga soo horjeeday dhulka ay haysato israa'iil ee daanta galbeed sida ay sheegeen wasaaradda caafimaadka ee dalka falastiin ninka la dilay ayaa rasaas kaga dhacday dhanka madaxa isagoo ku sugnaa tuulada lagu magacaabo beyta ee waqooyiga dalkaasi waxa uu ku dhintay cisbitaalka nablo isagoo laga daaweynaya dhaawac soo gaaray dhanka ciyaaraha kulamo ka tirsan horyaallada yurub ayaa caawa loo ballansan yahay premier league ingiriiska kulanka caawa laga dheeli doono waxaa u dhexeeya brentford iyo sidoo kale watford halka sbaanishka laliga sented ee malorka iyo selta vigo siri a italiano genoa iyo samdoria bundesliga waxaa caawa laga ciyaari doonaa ee kulan ka tirsan f c cologna iyo axburg halka france league one caawa kulan uu ka jiro nantesi sidoo kale kooxda linsa ayaa is arki doona